inuu shabaab u tago la macaamilo la soo balamo waajibaad shaqana ay soo kala qaataan taa iyada ayaa wax nagu noqotay arrin cajiib ah okay waxaan soo saarna awaamir oo aan ku socodsiinayna dhammaan laamaha amniga in ay soo xareeyaan lana baaro maxkamaddana la hor keeno dhammaan nin walba oo ka mid ah ergadaas shabaab u tagay la soo macaamile amarkaas wuxuu quseeyey taliska nabadsugidda nisa kan qaybta saldhigga beledweyne iyo milatarigaba dhammaan ergadii hirshabeela ee deegaankooda hirshabeel ahay baxay u tagay shabaab la soo macaamile waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah in aan hayno codadkii ay shabaab kula soo balamayeen kolay waajibaadka shaqay isku direen iyakaa yaqaana iyo ka odhanayo wixii aad nagula ballanteen waa fulinaynaa qodobkaas ayuu ahay qodob muhiim ah in ergadii la soo xareeyo si sharciga loo marsiiyo shalay amarkaa soo baxay isla shalay waxaa la soo qabtay dad badan oo ergadii ka mid ah maanta way socotaa biri way soconaysaa qaarkood baadiyahay jiraan waa laga wacay nin walba meeshaas tagay qolana haddayba ku maqanayin weli ay jiraan kuwaasna hadday imaadaan iyakana sidaasoo kale ayay u mari doonaan waddada kuwaan la marsiiya ayaan la marsiin doonaa kuwaasna sidaas daraaddeed qodobkaas qodobkaas ayuu ah amarkaas ah in ergadaas la keeno baarisna lagu sameeyo maxkamaddana la horkeeno xafiiska xereelaantana la horkeeno si sharciga loo waafajiyo magaalada beledweyne waxaa siyaado noqotay oo nagu badatay oo aan meelan ka joogna la'nahay bulshadana dhibaato ku ahay maandooriyaha daraagiska ah oo ugu horeeyo xashiishka khamrada saraakiisha ciidamada qalabka sida waxaan isla garanay kow marka koowaad in ciidanka qalabka sidee soomaaliyeed guud ahaan arintaas laga wacyigeliya hadday jirto haddii ciidanka qayb ka mida ay samayn jireen iyakana in sharciga lasoo waafajiyo lasoo xiro bulshada kaleo magaalada jirtana iyakana tilaabo sharciga laga qaado waxaan go'aansanay baabuurkii isagoo qamro wada la qabta inuu yahay baabuurka iyo milkiyadiisaba nidaamka dowladnimo inuu la wareegayo beeraha xashiishka oo magaalada beledweyne heer waxa la marihayo beeraha xashiishka la iskugu faano iyadana beeraha xashiishka amar laamaha amniga waxaan kala qaadanay oo ah in dhammaan lasoo tiro koobo howlgal ayaa lagu fulin doonaa sharciga ayaana la hor keeni doona milkiilayaasha beerahaas leh dukaamaha lagu gado hadday ahaan leeda qamrada iyo xashiishkaba iyadana waxaan ka qaadi doonaa tilaabo sida laamaha amniga aan dhammaan mataqaanaa aan isku wada afgaranay sidaas daraaddeed labada qodob oo muhiimka ayaa waxa ay midka ergada iyo kan maandooryaha waajibaadka shaqaan kala qaadana wuxuu ahay in labadoodaba lala dagaalamo bulshada beledweyne waxaan leenahay dhibaatada maandooriska idinka haayo culummadina way ka hadashay waxgaradkana wuu ka hadlay waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim albaari in saacadaha soo socda laga nasan doono magaaladan nama wada deeqdo maandooriye iyo sharciga ma wada deeqdo suurtagalna ma noqonayso in nidaam dowladeed iyo saraakiil dowladeed magaalada ay joogaan magaaladana ay gacanta faraha ka baxda amni ahaan iyo daraagis ahaanba markaas labadaas qodob ayaan rabnay inaan idila wadaagna labada qodob xafiiska xeer ilaalinta iyo laamaha amnigan waxaa isla qaadana inaan la wada dagaalano iyo si sharcigana loo wada waafajiyo labadaasna waxaan rajaynaynaa inay magaaladan beledweyne xal waar laga gaari doono waa maandooriyaha iyo ergada waxaa kaloo jiro hadalka ku ilooba ergada keliya ma aha ganacsato la macaamisho shabaab ayaa jira oo magaaladan beledweyne joogto kulana macaamisho waxyaalo ka baxsan xeendaabkooda shaqada xitaa iska dhaaf wax kale waxaa jira qolo magaaladana dukaamo iyo shirkado ugu furan oo lacagaha shabaab inay u aruuriyaan baadiyaha ay joogaan ugu geeyo waxaa leenahay haddii hadda ka hor aaminsanaayeen inaysan dembi ahayn hadda ayaan u sheegaynaa inay dembi tahay iyakana waxaan rabnaa waxa la amray in lasoo xira iyo kowkayin ganacsatadaas waxaa kaloo la amray cid walba oo shabaab la macaamisho magaaladan joogto ama inay shabaab dhulka ku noolyihiin ay aado sidii shabaab jaqda ugu jira ay ugu jiraan